waxaana ku mid ah iskaashatooyinka beeraleyda deegaanka yoontoy oo ku mid ah deegaanada jubbaland yowey ballanta ubare walhasaarowka calafka hoolo iyo saas oo kara wal soo saarka beero dalka isidii lang nafaqaye lahay abuurka beeradaayaan kaasoo markaasi isku kaaladaayaan wasaaradda xanaanada hoolaa iyo wasaaradda beeroyo waraabka ee jubbaland hiritaanka tababarka waybaa ku qeyb galay mas-uuliyiinta wasaaradda beero wasaaradda xanaanada hoolo jubbaland waxaana ku mid ah odayaalka dhaqanka ee deegaanka iskaashatooyinka beeraleyda iyo martasharafkala ankoreen waxaana ku mid ah dadkii ku faa'iidaysaday tababarka iyo wayba sheegeena walyaabayo ku baradeen muhiimadda aan leeyey magacaygu waa qaasim cabdulle yuusuf waxaan ka mid ahay dadka ka faa'iidaystay tababarkan ay faawna siinaysay oo ku saabnaa forder production processing and utilization waxaan ka socdaa hay-ad la yidhahda suweelba dhakhaatiirta xanaanada xoolaha ee koonfurta soomaaliya suweelba aad baan uga faa'iidaysanay tababarkan wuxuu ahaa tababar dhammaystiran oo comprehensive ah oo taabanaya dhammaan qaybaha kala duwan ee forderka sida soo saaridda processinka utilizationka iyo storagekaba mahad ilaahay bay u sugnaatay dhammaanteed bacdallaahi hay-adda w f b hay-adda faw iyo wasaaradda xanaanada xoolaha yaa mahad ballaaran iska leh sababtoo ah waxayna siiyeen seminaaro aad u fara badan oo waxtar ku oola leh waxay noo keeneen qalab waxay noo keeneen abuurkii cawska waxay noo keeneen motooradii shiidayey kuwii duubayey waxaa ka mid ah waxyaabaha la taaban kara ay keeneen baylarkan cagaftan iyagoo dhowr ah ayay noo keeneen matooradii shiidaya cawskay noo keeneen aad ayay ugu mahadsan yihiin maalmahanna waxaan aad uga faa'iidnay cawskii sida loo laysugu dardari lahaa oo loo shiidi lahaa oo waxa weye nafaqooyinkiisii kala duwanaa laysugu dari lahaa sidii ay xooluhu ay nafaqo wax yar oo nafaqa leh ay u heli lahaayeen meeshii ay maantao dhan ay iska cunayeen hal nooc ama laba nooc oo kale ay iska cunayeen oo ay tabar keliya ka heli jireen ay wax nafaqa ah aanay ka heli jirin waxyaabahaasaa ka mid ah waxyaabahan ka faa'iidnay waxaan annagu ahayn dad xoolo dhaqata beeraley ah beerta aan haysano iyo xoolaha cuntada la siinayo hataa ma iswaafajsanayn laakiin waa lasukaan waafajiyey caws yar oo buritiin leh oo si laiskugu daraayo qalabka xoolaha cuntada loo siinayo dhanka kale waxaana ku mid ah mas-uuliyiinta ku qayb galay hiritaanka tababarka iyo beeraleyda kala dardaarmeen inay ku mira dhaliyaan walyaabo iyo baradeen waana uun ku faa'iideeyaan bulshada intiya kale waxaan maanta u joognaa halkan u joognaa yoontoy iskaashatooyinkii calafka ka shaqaynayay horumarinta barnaamij soo socday four days oo lagu horumarinaya tababar ahaa oo lagu horumarinaya xirfadda waxsoosaarka calafka xoolaha oon halkan maanta u joogno soo xiritaankiisii barnaamijkii iskaashatooyinka fara badan ayaa ka faa'idaystay mashruucan waxaa ka kaashanayay wasaaradda xanaanada xoolaha iyo hay-adda faawo ayaa qayb ka ahaa oo maxaa layidhahdaa barnaamijkan in laga faa'iidaysto waxsoosaarka calafka in la gaaro isku filnaansho wax soo saar calaf deegaankan maadaama deegaankan uu yahay deegaan ku habboon beerashada iyo dhaqashada xoolaha marka insha allahu waxaan marka aan xoogga saari doonaa mustaqbalka in la gaaro isku filnaansho calaf isku filan maadaama aan haysano bad iyo baribo dhul nagu filan aan haysano waxaan xoogga saari doonaa insha allah ka wasaarad ahaan inaan xoogga saarno siyaasad degan oo lagu horumariyo waxsoosaarka calafka xoolaha
waxaa ka qayb galay siminaarkaas shaqaale ka tirsan wasaaradda xanaanada xoolaha sidoo kale waxaa ka qayb galay iskaashatooyinka calafka xoolaha iyo xoolo dhaqatada sida geeleyda sidoo kale waxaa ka qayb galay dad ka socda xarumaha digaaga ama beeraha digaaga lagu xanaaniyo magaalada kismaayo siminaarkan dabcan wax badan laga faa'iidaystay oo dad ka qayb gala waxyaabaha ay barteen waxaa ka mid ah sida loo beera calafka sida loo xusho calafka saxda ah waxaa dhici jirtay in mararka qaar kamid ah markaan weydiiyo su-aalaha in calafka dadka beera ay xoog u saaraan geedleera barnaamij fiican calaf fiican waa laakiin xoolaha waxay u baahan yihiin energy source iyo protein source wax la protein marka waxaan baray noocyada kala duwan calafka beeraleyda deegaanka yoontoy ee jubbaland ayaa tan way bangataa fursad markaas iyo ka hormariya koraan walhasaarowka beero gaar ahaan calafka hoolo